الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بسم الله الرحمن الرحيم kitaabu sifati alqiyaamati waljannati wannaari qiyaamada iyo jannada iyo naarta sifadoodii iyo tilmaantoodii bal kitaabkiisii weeye bal kolay qeybta hore qiyaamada inoo soo yar horeyn doonta iyo sifaadka adugu ay leedahay khaasatan dhulka iyo ciirka iyo waxyaalo kuba tacalluqsan jannada iyo naartiyana way noo dambeyn doonaan biidni illaahi tacaala waxyaalo kuba tacalluqsan ee bal kitaabkeedii ayuu yahay kan xadaanii abubakr ibn abubakr ibn isxaaq oo qaala xadaanaa yaxya bnu bukayrin qaala xadaanii اlmugiiratu yacni اlxizaamiya can abi الzinaadi can اlacraji can abi hurayrata can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam qaala anahu qaal kolley sanadku waa dadkii kitaabka kusoo noqnoqon jiray oo nin aan mar iyo labiyo saddex inka badan kusoo noqonin raggan kuma jiro qolooyinkan dee kunyadooda un aan haynoo saamiyo laqabkooda abuzinaad iyo carajna magacyadoodu way noo horeeyeen kolley abubakarna magaciisa moxamed baa la idhaah horena san usoo aragnay yaxyaa in cabdillaahi weeye ee awowgii bukayro buu ku shuhuroobay in loo nisbeeye waa awowgii bukayrkan iyo aabihii maaha horeynu taasna usoo aragnay wuxuu abu hurayra yidhi rasuulki ilaahay baa yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh inahu shaniya layaأtii waa imanayaayo alrajulu ninka alcadiimu weyn waa jaah iyo martabo ahaan iyo magac ama xagga quwada iyo duulka iyo jismiga iyo laxaadka uba weyna asamiinu ee shishla ee shilisa ee dee hilibkiisuna badan yahay waa imanaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaama laa yazinu isagoon u dhigmahaynba u wasnoomahayn oon dee la qadar iyo miisaan aan ahayn cinda allahi ilaahay agtii janaaxa bacuudatin bacuudo ama kaneeco garabkeed iyo janaaxeed aan u dhigmahaynba bacna haddii loo miisaamo aan taas dee waxa weeyaan qaabil ahayn la sinaan ahayn xagga miisaan ahaan iyo wasan ahaan aan uba dhigmahayn buu imanayaa sababtuna waxa wey waa ruux iyadu dee khayr ka madhan camal hagaa camal hagaagsan aan lahayn iimaan aan lahayn oo xaaladiisu ay taa ahayd maalinta uu dee wax qadara iyo wax jaaha iyo wax rutba isagoon lahayn buu maalinta qiyaama imanaya iqra'uu falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna iqra'uu waxaa ixtimaali saxaabiga inuu yahay oo xadiidkan dee shaahidkiisii iyo daliilkiisii qur'aan ama mistaaqiisii uu aqriayo inuu suu xaafid ibnu xajar yidhaahaa rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo xadiidkan uu sheegay isaguba waxyiga ah qur'aanka wixii mistaaqiisa u ahaa ama shaahid iyo markhaati ugaba ahaa uu aqriyey aayaddan suuratulakaafi kuba suganoo falaa nuqiimu uma oogeyno lahum iyaga yowma alqiyaamati wasnan wax miisaama baan u taagaynaa ma jirto waa kuwa gaalada waayo miisaanka ruuxan camalkiisii laysu miisaamayo waa ruux camal saalixana lahaa camal xunna lahaa ruux camal xun iyo camal wanaagsan la wada yimi markaasaa laysu miisaamaa bal kooda bata si loo arko ama uu muuqdo oo kolba kii bato dee xukumkeedii uu yeesho iyo jazaheedii laakiin ruuxan wax alla wax khayroo uu leeyay ma jirin wax wanaagoo uu la dhaadhacay ma jirin oo kaba horeeya wax miisaanoo isagii la miisaamayo camalkiisii la miisaamayaaba maba jirto looma taagayo waayo haddii kafad camalkiisii xumaa la saaro kafadii kale wax dee muqaabilkeeda oo camal ah oo halkaa la dhigayaa maba jirto marka iyaga wax wasanaba uma oogeyno ee kan isagoo camal saalixa iyo camal sayi-a wada lahaa ee ay kala badnaan karaan ama kolba mid ay dhinac uu cuslaan karo kaas baa ah ka wax loo miisaamayo camalkiisa la miisaamayo falaa nuqimu lahum yowma alqiyaamati wasna xadaثana axmed bn cabdillaahi bn yunus in badan baan soo aragnay axmed ibn yunus waa kan magacii aabihii awogii buu yunus ku ahaa qaala xadaثana fudayl yعni bna ciyaadi can mansuuri can ibrahima can cabiidata aلsalmaniyi can cabdillaahi bni mascuudi qaala anahu qaal sanadku sida kii hore waa dadkii aynu soo arki jirnay bal waa dad wada a'imo ah inta sanadka kuba wada sugan dee saddex taabicina way israaceenoo mansuur iyo ibraahim oo isla dabaqa aada isugu dhow iyo walow aad ay u kala geeri horeeyeen ibraahim iyo mansuur iyo cabiyatu salmani oo isagu nin waqtigii rasuulkii ilaahayba nin roon ahaa bal waxaa la yidhaha waa soo hijroodeeye intii uu dariiqa ku jiray baa rasuulkii uu soo socday ayaa rasuulka ilaahay wafaadiyey salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal intuba waa taabiciintii fudaylna waa imaamkii dee cibaado loo daayey ama caabidkii addoonkii saalixaha weeye fudayl ibnu ciyaad wuxuu yihi cabdillaahi ibnu mascuud jaa xabrun nin caalimaa yimi kolle xabrun iyo xibrun labadaba xada way ku kasriyaan inta badanna qolooyinkii yahuudeed dee raggoodii aqoonta lahaa ayaaba dee laguma sifaynaya waa alcaalim waxaana aada u mashhuura suu imaam nawowi yidhaaho fatxada oo iyadoo xabrun la yidhaah baa ka fasaaxo badan iyadoo xibrun laba yidhaaho dee xibrun waxay markaa haddii laba yidhaahana ay kulmayaan khadkii ama midaadkii oo dee kolley waa wixii uu adeegsanayo cilmiga dabdintiisa iyo nashrintiisa iyo dalabkiisa iyo waxaasoo dhan ba u adeegsanaya oo magaciisii laguma magacaabayba xibrun haddaba ninkaas baa yimi ila nebiyi sala allahu calayh wasalam waa nin yahuudiya culimadoodii kaba mida ayaa yimi maha nin islaamay faqaala wuxuu yihi yaa muxamedu aw yaa abalqaasimi manaa dee isagu muu odhan yaa rasuul allah raawigina waa shaki baa meeshii ku jiro ma inuu magaciisii rasuulka ilaahay uu kuba magacaa iyo inuu yidhi yaa abalqaasim xadiid baynu soo maray kitaabka bilowyadiisii waa kitaabu dahaara abwaabtii xaydka oo kale sifadii bal maalan manida iyo taa markaynu soo haynay ama tadkiirkan iyo ta'niiskan ilmuhu inuu mid lab noqdiyo mid dhadig noqdo iyadoo su-aasha rasuulka ilaahay la weydiiyey umuurihii uu kagaba hadlay xadiis ahaa waa dahaaraynu kuba soo maray xaydka sifadiisii oo nin inuu yimi bal yahuudi ama kuwan dee qolooyinkan sifadaa lahayd xabri oo markuu yihi ya moxamed uu nin saxaabi aha oo ninkii xadiidka warinayay baa riixay oo yihi maxaad ii riixaysaa magaciisii un baaban ugu yeedhay oo rasuulka ilaahi yidhi oo magacii de ha ehelkayga igu magacaabeen waa moxamedba bal markaa wuxuu yihi ya moxamedo aw ya abalqaasimi waa kunyadii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh in allaha tacaala yumsiku uu qabanayaayo asamaawaati samooyinka yowmaada waa isagii baa leh yowma alqiyaamati maalinta qiyaama calaa isbaacin far waalaradiina dhulalkana calaa isbacin waaljibaala washajara buuraha iyo dhirtana calaa isbacin waalmaaa wasara ciid waa biyaha iyo asraana waa ciidda khaasatan aturaaba nadi waa ciidda ama rayska ee qoyanba calaa isbacin far wasaa'ira alkhalqi waa khalqiga intii aan halkan ku magacownayn waa khalqiga intiisa kalena wuxuu saaraya ama ku qabanaya calaa isbacin isbac uma yahusuhunna uu lulayaa iyagii makhluuqaadkaas dee fara badan ilaahay khalqigii weeyo dee isa waxa weeye ayuu ilaahay intuu qaabto ayuu lulayaa fayaquulu wuxuu odhan ana almaliku ana almaliku waa takraaru macnaha kii isagu la gooni noqday boqornimaan ahay dee waa taa liman ilmulku lyowma lilaahi lwaaxid alqaar sida qur-aanka inooguba sugan waa meeye boqoradii dhulku iyo dadkii may aniga ah boqorka isagu la gooni noqday boqornimo awood qudro bacsi iyo wax kastaba iyo khalqina anun baabale fadaxika rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa qoslay tacajuban layaa mima qaala alxabru waxaa ninkan xabrigii yidhi kolleyna isna waa nin kutubtii hore yaqaanay ilaahay subxaanaه watacaala hay nooba sheegay inay waxyaale ay bedeleen oo yuxarifuuna اlkalima min bacdi mawaadiciha macan mawaadici ee laakiin may wada bedelin wixii kitaabkooda kuwada sugnaayo xaq ahaayee yimi waxaan i bedelinna waa jirtay haddaba isagoo laba yaabay waxa uu xabrigaas yidhi tasdiiqan lahu waa raawigii baa leh rumayn isagana uba rumaynayo arrinkaasoo inuu xaq yahay rasuulka ilaahayna haddaanu xaq ahayn uu baadil yahay shay baadila rasuulka ilaahay ma sugeen kuma qosleene waa inkiri lahaayo diidi lahaayo waa burin lahaa hadalkiisaasna ee waa tasdiiqan lahu uma qara'a rasuulka ilaahay baa aqriyey wma qadaru llaha xaqa qadrih wاlardu jamiica qabdathu ywma alqiyaamati wasamaawaatu madwiyaatu biyamiinih subxaanahu wa tacaala cama yushrikuun aayaddan buu aqriyey wamaa qadaruu may weynayn allaha ilaahay xaqa qadrih cadamadiisa xaqii may weynayn oo dee kol hadday u shariig yeeleen isagoo isagu ahaa ka abuurna la gooni noqday mulki iyo tasaruf iyo rabbinimo la gooni noqday keligiina ka cibaado mutay haddana markay u shariig yeeleen ee wax makhluuqa ay isagii la simeen ama ay soo dee cibaadadiisii kulaba simeenba ilaahay weynidiisa xaqeedii may weyneyn ma cadamuuhu xaqa cadamati waalardu walxaal araadu dhulkii jamiican xaalu yahay isagoo dhan oonay waxbaba kaba maqnayn qabdathu yowma alqiyaamati ilaahay qabdadiisa uu ku sugan yahay ilaahay uu yahay dee waa maqbuudatun lahu wey wasamaawaatu samooyinkiina madwiyaatun kuwa la duubayo ay yihiinba biyamiinih waa kaa ilaahay dhulkii dhul aan ahayn buu bedelayaa samooyinkii buu bedelayaa waa kaasoo dee kolley axaadiisu way noo socotaaye waxyaalahan oo dhan waabuu tegsiinayaa suurinayaa qabdoonayaana daba iyadoo ilaahay samooyinkii iyo dhulalkiiba ama dhulkii uu yahay kaa ilaahay qibdoonayo samooyinka ay yihiin kuwa uu isagu duubayo haddana markaa eede isagu umuuraha uu la gooni noqday hadday tahay iijaadkii hore iyo icdaamkan iyo isaaladan iyo ifnahan iyo qabdigan iyo baskan iyo ay cibaaro kaba yihiin isagu yahay kii keligii dee la gooni noqday markay haddana ay rabbi u shariig yeeleen dee weynadiisii uu mutay may weyneyn subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun ilaahay waa nasahnaaday waa ka kor noqday waxa ay uguba shariig yeelayaan bal xadiidku duruq buu leeyahay in sha allahu tacaala khaasatan xadiidkan ibnu mascuud waa inoo socon doonaan xadiid abu hureyre iyo xadiid ibnu cumarna way kaba dambeyn doonaan ee bal horta riwaayaadka xadiidkan ibnu mascuud baan sraacin doonaa wuxuu yihi xadaثna cثmaan بn abi shaybata وaisxaaq بn ibrahima kilaahuma can jariiri can mansuuri bhada اsnaadi de mansuurna isnaadkiisii waa can ibrahima can cabidata can cabdالlahi bn mascuud buu ahaa qaala waxaanu yihi jaءa xabr min اlyahuudi ilى rasuuli اllaahi salى الlahu عalيyh wasalam waa bimili xadiiثi fudayli xadiidkii fudayl ee aynu imaka kaba soo baxnay mid laba mida dee fudaylna wuxuu xadiidka kaba warinaya mansuur saan soo aragnay maantana jariir ibnu cabdilxamiid baa riwaayadan uu dee inta badan taxwiilinayo ama alfaadeedii ka dhigaya alfaadii hore inay laba mid tahay waxay ku kala duwanaayeenna uu sheegayo uun taas waxa weeyaan ayuu dee laba wadaagsa waa jariir can mansuurin bi hada isnaadi qaala جاء xبر من اليهود إلى رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم بمثل xadيiثi فضyل ولم يذkر muu sheegin jرير riواayadiisa عن منصور ثuma يhزhuna intaa muu sheegin وqاaل waxaanuu yihi waa jرير riواayadiisa lakiin de waa xadيiثkii de iبن مسعوud فلqad رأyت waxaan arkay رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم daxika isagoo qoslay xataa badat ilaa ay muuqatay nawaajidu nawaajidiisii nawaajidu meelahan oo kale iyadoo rasuulkii ilaahay deesan ognahay qosolkiisa inta badani uu tabasum uu ahaa aadna aanu ugu xeel dheeraan jirin afkana aanu aada u kala qaadi jirin isagoo qosol ku xeel dheeraanaya waxay kuba fasireen nawaajida halkan anyaabtii miciyii bay kaba dhigaan ama dawaxigtii oo ah gowsaska ugu horeeya ruuxu marka uu qoslayo muuqda qosol iska caadiya uu qoslayo dee waxaa kaloo nawaajida la yidhaha adaraastii oo dee waa arrintan hadday dee kolkol way kaba dhacday rasuulkii ilaahay isagoo qosolkii kuba xeel dheeraadaybe yaanay uba badnaaninbe dee macnihii a kaley lahaayeen nawaajidii oo dee adraasta kuwa uguba dambeeya tacajuban lima qaala tasdiiqan lahu cibaaradan horena waynuu soo maray makana way noogu sugan tahay welina kalaamkeedii waa inoo yar dambeeyaan wa qaala waxa waaye ثuma qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam wma qadaru llaha xaqa qadrihi watala aayata aayaddii bu aqriyay xadaثna cmar بn xafs bn kiyaasin qaala xadaثna abi qaala xadaثna acmashu qaala samictu ibraahima yaquulu samictu calqamata yaquulu qaala cabdullaahi jaءa rajula markii hore asaaniidii hore cabidatu salmani ayaa cabdullaahi bnu mascuud kaba wariyey marka dariiqa fudayl baynu soo aragnay iyo dariiqa jariil ibnu cabdilxamiid can mansuur labadaba imika se waa oo waxay taa kaday aynu imika kaba soo baxnay mutaabaca uu ahaaba imika waa dariiqeennii hore uun imika halkan walow mutaabacadii un ay tahay laakiin taabicigii cabiyatu salmani meeshii cid kaleo la wadaagsata ay noo timi oo waa calqama walow ibraahim markii horena uu kuba sugnaa imikana calqama ibnu qaysi naqaci ayaa raacay xadiidkii la wadaagsaday cabiyatu salmani can cabdillahi bni mascuud oo wuxuu uhi calqama qaala cabdullaahi jaءa rajulu min ahlilkitaabi nin ahlu kitaabka kaba mida yimi ilىa rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay buu u yimi faqaala wuxuu yihi ya abalqaasimi in allaha yumsiku الsamaawaati عalى iصbacin wاlaradiina عalى iصbacin wالshajara wالtharى عalى iصbacin wاlkhalaa'iqa عalى iصbacin ثuma yaquulu wuxuu odhanayaa ana almeliku ana almeliku qaala wuxuu ihi cabdullaahi bni mascuud fara'aytu waxaan arkay annabiya sala allahu calayhi wasalam daxika isagoo qoslay xataa badat nawaajiduh waa lafdigii horeynu soo maray uma qara'a wuxuu aqriyey rasuulkii ilaahay wamaa qadaru llaha xaqa qadri waa aayaddaas ay kuba sugan tahay dee waalardu jamiica qabdathu yowma alqiyaamati wasamaawaatu madwiyaatu biyamiinih oo kollay macnahan ah qabdigan iyo xadiidka kuba sugan maskigan iyo akhdigan iyo umuuraha dee la macno noqonaysa xadaثna abu bakr bn abi shaybata وabu kuraybi qaala xadaثna abu mucaawiyata xa وxadaثna isxaaq bn ibrahima وcaliy bn khashrami qaala akhbarana ciisa bn yunusa xa وxadaثna cثman bn abi shaybata qaala xadaثna jariir kulhm can اlacmashi bhada اlisnaadi غayra ana fi xadiiثihim jamiica bal halkana waa dariiq kale oo waa dariiqii inoogu dambeeyey xadiidka ibnu mascuud eh markaan eegno aan eegno qolooyinka xadiidka dee sheekh keliya wada lehe u alfaadahay ku kala duwayina sheekhu uu caddayn doono waa abu mucaawiya iyo ciise bnu yuunus iyo jariil ibnu cabdilxamiid oo markii horena inooguba sugnaa marka hore haddaba jariil ibnu cabdilxamiid mansuur buu ka warinaye imika xadiidka waxaa laga warinayaa acmash ayay saddexdooduba kaba wada wariyeen acmashna waa isnaadkii imika aynu soo maray ee markii hore dambe oo ahaa can ibraahima can calqamata can cabdillaahi maha can cabiyata salmani waa kan dambe ee calqamata bnu qays ibnu mascuud kaba warinayay isnaadkaasay kagaba wariyeen waana dee isnaadkii imika cumar ibnu xafs ibnu khiyaas can abihi aynu imika kaba soo baxnay غayra ana fi xadiiثihim jamiica marka wuxuu leeyahay dhammaantood ba xadiidkooda waxaa ku sugan saddexdan dambe wالshajara calىa iصbacin wالtharى calىa iصbacin waayo taa hore waxaynu soo aragnay wالshajara wالtharى calىa iصbacin way sraacsaneyd halkan way kala gooy xadiidkan oo wالshajara calىa iصbacin wاtharى calىa iصbacin baa riwaayadan kuba sugan saddexdani ay leeyihiine taa hore tii xafs bnu kiyaas bae walaysa fi xadiiثi jariirin kumay sugnaa oo kuma sugnaa wاlkhalaa'iqa calىa iصbacin labada kale xadiidkooda wuu ku sugan yahay sida xadiidkii horeba uguba sugnaa wاlkhalaa'iqa calىa iصbacina xafs bnu khiyaas labadan kale abu mucaawiye iyo ciise bnu yunusna waa ku sugan yahay laakiin jariir ibnu cabdilxamiid riwaayadiisaanay taasi kuba sugnayn walaakin fi xadiiثi laakiin xadiidka jariir waxaa kuba sugan halkii wاlkhalaa'iqa bedelkeeda والجibaala calىa iصbacin wazaada waanu ziyaadiyey cuثmaan ibnu abi shayba isagaa dariiqa jariir warinaye cuثmaan isagu wuxuu siyaadiyey fii xadiiثi jariirin tasdiiqan lahu tacajuban lima qaala markaa qolooyinka kalena tasdiiqan lahu tacajuban lima qaala kumay sugnayn ee jariir ibnu cabdilxamiid riwaayadiisay kuma sugan tahay ee riwaayadan kale ee imaka xafs ibnu kiyaasna iyadaa fara-aytu nebiya daxika xataa bedel nawaajido cibaaradaasi lamay socon laakiin tii hore aynu kala soo baxnay cabidatu salmaani riwaayadiisa ahayd hadday tahay dariiqii jariir dariiqii jariir ee taas oo kale iyo dariiqii hore aan jariirba fudayl ibnu ciyaad intaba way kuba sugnayd wey bal xadiidkii ibnu mascuud waa inoo dhammaaday kolleynayn bal waxa weeyaan xagga markay noqoto sifo sifaad ilaahay kuwa tacalluqsan oo sifaadkiisa ee kitaabka imika inooguma horeyse horeynu uguna soo celcelinay kolley walow halkan shuraaxdu dee laba madhabood ay soo dhigtaan oo qolooyinkii bal awilay ee khalafka ahaa iyo salafka madhabkoodii ay soo dhigtaan dee ti aynu soo maray aynu soo ogaanay nusuusta ay keenaysaa waxa ay tahay un rasuulkii ilaahay subxaana wa tacaala wixii uu isagu isku sugay uu isku sifeeyey ama rasuulkiisu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ku sifeeye dariiq laakiin sugan oo saxiixa inagu soo gaadhay ee inaynu u sugno dee tashbiihna taa kuma sugno tashbiih wuxuu ka imanayaa ruuxioo sifadin ama wasfigan ula kaca wixii uu makhluuq kuba yaqaanay ee arrinta hadday noqoto ilaahay subxaana wa tacaala wixii ee isaga jalaalkii iyo jamaalkii jamaal jalaalkiisa u laayiqa ahaa taas ruuxuna uu ictiqaadiyo dee uu markaa soo dhigtana meeshaasuu soo xaadirsaday ilaahay qowlkiisii laysa ka mithlihi shay-un arrinkuna uu yahay inuu yahay isbaat ilaahay wax loo sugaye laakiin aanu takyiif ahayn in kayfiye loo yeelayo la xadaynaye arrinku waa isbaatun si aan samciga iyo basarka iyo qudro iyo iraado iyagaba makhluuq waa lagu sifeeya haddana markaan leenahay ilaahay waa samiic waa basiir waa qaadir waa muriid waa caalim oo kale iyadoo makhluuq intaba lagu sifeeyo dee inaga dihnigeedna kuma imanayso makhluuq waxaan ku naqaanaye waa arrin ilaahay iyo sifaadkii oo sidaa daatadiisaba marka aan sugayna ihbaata wujuud ay tahay bay kuwana ihbaata wujuud un ee maaha kayfiyo markaa sida kuwanba aan tashbiih ugaba imanayn ayaa umuurihii kale nusuustii ama akhbaartii ay nooguma timi aan tashbiih ugaba imanahayn ee tashbiih wuxuu ka imanayaa ruuxa dee markuu xaggan kale ulaba kaco bal taas markaa iyadoo ilaahay subxaana wa tacaala makhluuq dee shabahii laga nasahayo hadday tahay ficilkii iyo hadday tahay imika marka la eego sifaadkii iyo dee bal umuurahaasna aanu laysa ka mithli shay ay tahay haddana inagoon taxdiidinahayn oon kayfiye u yeelahayn garanaynana wixii aynu makhluuq ku naqaanay tani inay kaba duwan tahay kayfiyadeedna aynaan garanayn si ay tahay in ilaah uba sugno bal taasun wey bal dee tanna tan kuba soconina taaba weyo taasi horta iyadu waa mid sheekuna halkan waxaa bu leeyay waa axaadiidii sifaadka oo labadii madhabood buu sooba qaataay oo kale laakiin arrin baa jirta halkan kolley bacda shuraax ay soo qaadaan qurdubi oo kale iyana waa dariiqa uu maro ee qolooyin kalena osaa khadaabi oo kale iyana way kuba tegeenoo ay kaba dhigeen cibaaradan ah tacajuban limaa qaal iyo tasdiiqan lahu iyo waxay ka dhigeen raawiga danigiisii inay tahay arrinkana nin yahuudiya ayaa kuba hadlayay oo iyagana waxaa lagu yaqaanaa tashbiih iyo ilaahay khalqigiisa inay u ekaysiiyaan oo markaa waa toodii cibaaradan tacajuban lahu wa tasdiiqanna raawigii unbaa si uu maleeyey ay taas ay ahayde inaanay arrintan bal dee taas ahayn rasuulka ilaahayna aanusan kuba tegin aanu ahayn laakiin inta jirtaa waxa weeye si aimaduba yidhahda hadalkaa waxaa ka dhalanaysa rasuulka ilaahay wax baadila waxaan jirin inuu sugo dee rasuulka ilaahayna wax lagu hadlay oon jirin oon asal ahayn ama uu kaba warhelay muu sugi jirinoo baltaasi arrin kaloo weyn oo ah rasuulka ilaahay inuu baadil sugay oo uu markaa fasalkani waa iqraarkiiyo taas oo bal uu kaba raali noqdaa meesha taa kaba laazimayso bal markaa waxaan odhanayna maahe horena waa ti aynu usoo maray qulubta dadku bayna isbacayn min asaabic araxmaan bal waxaan leenahay waa sifaadka imika nusuusti ay kuba timi ilaahayna maaha waa dee wax sifo isaga u laayiqa makhluuq wixii lagu yaqaanayna maaha kayfiye uma yeelayno taas baanan kuba daynayna waana saa dee sawaabkiina ah badbaadaduna ay kuba sugan tahay ama iyada sanay tahay iyo waxyaalo kaloo lagu awinayo mihaala la doon doonto arrinkaas oo dhan kolley waxay ka dhalanaysaa horta marka hore iyadoo makhluuqii tiisi lagaba dhaqaaqay ama tashbiih lagaba dhaqaaqay ayay kaba dhalanaysaa bal waxaan leenahay taas laysa ka mithli shay waa intan odhanaynaba weeye taas arrinkuna maahay dee waa kan rasuulka ilaahay aayaddan uu aqriyayba xaggii waxa kuba sugan dee makhluuqaadka waaweyne inoo muuqda waxaynu arkaynana waxa ugu weynee sama iyo dhulba leh say xaaladoodu noqon doonto dee axaadiistiisi kalena way nooguba imanayaan xadaثnي xrmlة بن yaحyى qال أخbarna بن وهب qال أخbarnii يuنس عن بن شهاaب qال xadaثnي بن المصyب أن abا هurayرaةa kana yquل qاla رasuuل الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi yqبض الlahu تbaaraka وataعaalى aلأرضa ilaahay wuu qabanayaa koley yأkud iyo yqبض iyo umuuraha dee waa qabanaya ilaahay oo qaadayaa dhulka maalinta qiyaama wayadwi asamaa samadana wuu duubayaa biyamiinihi yamiintiisa ayaa ayuu ku duubayaa uma yaquulu wuxuu odhan markuu dhulkiina qaado qabliyo oo dhulkaa kala bx markaa dee fidsanaa ilaahay soo ururiyo u qibdoodo samadiina uu duubo ayuu odhanayaa ana almeliku aniga ah ee ka isagu meligee la gooni noqday milki iyo waxlahaasho iyo tasaruf iyo maamulba ayna muluku lardi boqoradii dhulku maya xaggay mareen waa kaa dee liman ilmulku lyowma lilaahi alwaaxid alqahaar weeye cid kale oo mulki markaa sheeganaysaa ma jirto waa ilaahay subxaana wa tacaala isaga ah ee adduunyada saasuu kuba ahaayee maalintaas adduunya inta la joogo waa tan wax lala sheegtee boqol fulaan iyo boqor fulaan boqor fulaan aan maqlayno laakiin maalintaa cid wax sheeganaysaa ma jirto ayna muluku lardi xaggay mareen xaggay qabteen dee dhammaanba waa dad wada dhintay baaba-ay imikana ilaahay subxaana watacaala soo saarayo mid kastaana uu rahman yahay camalkiisii camalkiisina uu hor imanayo dee uu laba kulmayo un kolba jazihiisii وxadثna abubكر بن abي شhaybة qال xadثna abu usamة عan cmر بن xمزة عan saلم بن cabdاللahi qال أخbarnii cabdاللahi بن cmر qاal bal snadka horeynu usoo maray cmar بن xمزة بن cabdاللahi بن cmarna weeyo iسlاam dhowr meelood buu kuba sugan yahay intaba dee kolley mutaabaca ayuu ulaba yimaada walow xadiidkan xadiidkii uu kuba bilaabayoo de malaa tartiibtiisa kuma naqaanayna haddii maqaal meesha jiro xadiidka horta cidda aan maqaal ku sugnayn riwaayadooduu horreysiin jiray cidda maqaal kuba sugan tahayna mutaabacaan uula imanayana waa dembeysiin jiray iminka xadiidkii uu ku bilaabay walow laba dariiqoo kale ay noo dambeeyaan oonu ninkani kuba sugnayn ay noo dambayso oo malaa dee tartiibtii aynu kitaabka kusoo naqaanina ay ahayd inay dee duruqdaa labada dambe mid uu kaba horeeyo kana uu mutaabac ahaan uu laba yimaado laakiin waa kan kuba bilaabeese xadiidku keligii ma warinayaan leenahay marka la eego laakiin dariiqan saalim waa ninkan kaba warinaya waa nin cabdillaahi bni cumar aalkiisii kaba midoo u waawow yahay waana nin taabiciya isaguna sandee saalim bni cabdillaahiba taabici u yahay waana nin culimadu ay daciifiyaan dee saynu horeba usoo maray bal xadiidkiisana lafti baa ku sugan aan kuwa kale ku sugnayn axaadiis riwaayaadka kale iyo dadka kale la wadaagsaday aan kuba sugnayne bal waxaan leenahay waa mutaabacaad unbuu kagaba wariyaa duruqdii kale ka xooga badnaydna way noo dambaysaa qaala akhbaranii cabdullaahi bni cumara qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yadwi llaahu ilaahay waa duubayaa caza wajal asamaawaati samooyinka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha uma yaakuduhuna waa qabanayaaoo wuxuu ku qabanayaa oo markaa dee u wada duubo biyadihi lyumnaa gacantiisa midig uma yaquulu wuxuu odhanayaa ayna almeliku ayna aljabbaaruuna maya kuwii dee dadka muraadkooda ku dirqii jiray ku qasbi jira jabbaariinta ahaa ayna almutakabbiruuna kuwii isla weynaa ee mutakabiriinta maye waa mulugtii dhulka iyo kuwii sifadoodu taa ahayd maba jiraan weeye dee cidima hadlayse mulkigu wuxuu usugnaaday lilaahi alwaaxid alqahaar uma yadwi uu duubaya alaaradiina bishimaalih waana laftigan aan sheegayo laftigiisa kuba sugan in labada riwaaye inoo dambayso midna laftiga shimaal kumay soo aroorin xadiid cabdillaahi bni camrinaynu soo marayna wakiltaa yadayhi yamiinun taas baynu soo maray oo kale in bal dee laba yadood ha soo arooreen waa laba sifoo ilaahay subxaanaه wa tacaala u sugnaatay meelo kala duwan oo xadiidka cabdullaahi bnu camri ka mid yahayna in dee labadaba dee markaa sa dee inagu wixii makhluuq lagu yaqaanay way kala daciifsayna taasi mataalee kiltayabadiihiyamayne laftigan ba adugu xadiidkan dee ninkan maqaal kuba sugaya ama nila waaba nin daciifa ayaa laftigiisa kuba soo arooree kuwa kale un gacantiisa kale iyo ama labadiisa gacmood iyobuu ku qabanaya alfaadaha inooguba yimi weeye dee horena xadiidka hore ay noo sugan wakilta yadayhi yamiinun iyo bal alfaado kale oo iyadna axaadiid kale kuba soo aroortay waa umuuraha inooguba yime waa laftigani waa lafti uu laba gooni noqday raawigani uma yaquul wuxuu odhanayaa ana almaliku ana almaliku ayna aljabbaaruuna ayna almutakabbiruuna xdثna سعيد بن منصور قال xdثna يعقوب يعن بن عبد الرحمن قال xdثnي أbو xازم عن عبayd اللh بن مqسم أنه نdر إلى عبد اللh بن عمر عbayd للh بن مqسم iyo أbو xازم الأعrج iyo dadkii de iyadana kitaabka kusoo noqnoqonayen hore usoo maray يعقوب بن عبدالرحمن القاrي iyo ama سعيد بن منصور waa nin mصنف oo imaamoba xataa kitaabkiisii qaybo kaba midi sunantiisa ayna soo gaadhay marka abuxaazim ayaa wuxuu ka warinaya cubaydullaahi bni muqsam ninkaa taabiciga ee mashhuurkaa annahu nadara inuu egay ilaa cabdillaahi bni cumara cabdillaahi bni cumar buu arkay mala markuu xadiidkan warinayay buu tilmaantii uu rasuulka ilaahay kaba arkay buu isna tilmaamayay kayfa sidii yaxki uu ama wuxuu eegay xaggiisa kayfa suu yaxki uga xikaayoonayo ama rasuul اllahi salى اllahu alay waslm rasuulka ilaahay wuxuu ga soo naqlinayo uga warinayo tilmaan iyo sifo uu arkayna uu sheegayo qaala wuxuu ihi rasuulka ilaahay yaأkhud اllahu caزa wajala samaawaatihi وaradiihi biyaday kala yumsiku iyo yadwi iyo yaأkudu iyo waa umulaha ama arfaadaha xadiidka inooguma soo aroortay yaqbidu iyo macnuhuna dhammaanba waxa weeyaan un dee samooyinka aada iyo aada u waaweyn ee kala baxsan iyo dhulkaa isaguna fidsan baa ilaahay duuduubi doonaa isu geyn doonaa waanu bedeli doonaaba sa dee bal matalan qur-aankan aynooguba sugan sifaadkiisna waa isbedeli doonaa bal iyagaaba tabdiil kuba dhici doonaa haddaba taas baa ilaahay intuu isu wadageeyo waxaasoo dhanba uu soo duubo oo uu qaado ayaa wuxuu odhanayaa fayaquulu ana allahu anigu waxaan ahay ilaahii isagu cibaado keligii mutay wayaqbidu asaabica wayabsuduha intani waa in ictiraado rasuulka ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu calayh ilaahay subxaana wa tacaala qabdigiisa iyo basdigiisu waa sifadiisa markaa qaabidka markay noqoto iyo baasidkoo maanta halkan ilaahay ah sifadiisii cidi xaqiiqadeedii iyo say u dhacaysa ma oga cidna kayfiye uma yeelayso waana taa aan leenahay arrinku waa isbaatun bilaa takyiif waa sugid la sugayo on kayfiye loo yeelayne laakiin qabdigan rasuulka ilaahay farihiisan uu marna kala bixinayay marna ishaarayay waa shaygan maqbuudka ee la qibdoonayo ee ama samooyinka iyo dhulka ah taa ishaaradeedii weeye oo wixii maqbuudkay weeye say halkan ay culimmadu yidhaahaan oo ilaahay baa wuxuu odhanayaa ana allahu ana almeliku xataa nadarta ibnu cumar baa yidhi ilaan arkayba ila lmimbari mimbarkii aan xaggiisii eegay oo yataxaraku dhaqdhaqaaqaya min asfali shayin shayka ugu hooseeyo minhu oo macnaa xagga hoose ilaa xaggii sare waa mimbarkii dee waa qori yar oo rasuulka ilaahay kuwa taagnaayo saddex darajo lahasaynu soo maray aan weyneyn gidaarkumuu samaystayna waa la dhigay uun rasuulka ilaahay markaa uu dhaqdhaqaaqayay oo kale ayaaba lixarakatii buu isagina la dhaqdhaqaaqayay dee xaggiisa hoose ilaa xaggii saruu rasuulka ilaahay kuba taagnaa taasuu laba dhaqdhaqaaqaya waa dhaqdhaqaaqa rasuulka ilaahay markuu arrinkan sheegayay gacmihiisan kala bixinayay ama fidinayay taas iyo isu ama uu isku soo celinayay farihiisa soo duubayay soo laabayay taas ula dhaqdhaqaaqayay unba weeye walow halkan ay ishaaraan inay dhici kartana dee si haybadan hadalkan iyo umuurahan si rasuulka ilaahayba markaa jidcigii uu ka agtiisa ka khudbeynayo sawdka loogaba maqlee buurtii uu kuga taagnaayo u dhaqaaqday oo kale bala waa haybiya umuurahaaba arrinku inuu yahayba oo aanu ahayn un wax kaleba waa halkanse qaadiciyaadii ay ishaaraan bal adigu waxaan arkay buu leeyahay mimbarkii rasuulka ilaahay kuba taagnaayoo dhaqdhaqaaqaya xagga hoose ilaa xaggii sare xataa inii la aquulu ilaan kaba idhaaho asaaqidun miyuu dhacayaayo ama la dhacayaa huwa isagu birasuulilah ma sala allahu alay wasalam talow mimbarkii miyuu laba soo dhacaya rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa dhaqdhaqaaqi waa arkaya u dhaqdhaqaaqayay rasuulka ilaahiyna kuma taagna ayuu yidhi talow ma waxaabuu sooba dhacayaa mimbarkii isagoo rasuulka ilaahiyna korkiisa kuma sugan yahay bal xadiidka dariiq baa inoo hadhay xadaثna سacيid بن maنصuuri qaala xadaثna cabdالcaزيiز بn abi xaazimi qaala xadaثanii abi abihina waa abu xaasimkii marka horeba sanadka inooguma sugnaa waa salamaة بnu dinaar weeye can cubayd لlahi bni maqsami can cabdالlahi bni cumara qaala raأytu rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm عalى اmimbari walxaal huwa yaquul uu leeyahay yaأkhud اljabaaru ilaahay jabaarkaabaa qaadaya qabanaya duubayana caزa wajal samaawaatihi samooyinkiisa iyo wa aradiihi dhularkiisa biyadayh uma dakara wuxuu sheegay naxو xadiiثi yacquuba yacquub xadiidkiisii makaan kaba soo baxnay wax laba mida kolkale axaadiiثa baabkani waa isla mide umuuraha qiyaamada iyo aakhirana waa shay geyba oo dee rumaynta aan rumaynayno un mooye laakiin kayfiyadeeda aynaan garanayne bal sadee qur'aankana aayaddaa rasuulka ilaahay aqriyayba suuratu zumar inooguma timi kuma timi aayaad kale oo kala duwan oy barhkood inooba dambeeyaana kuma yimi qiyaamada dee waa qur'aankana aad bay ugu soo noqnoqotaayo horta isbedel weyn baa ku imanaya caalamkan sare iyo caalamkan hooseba way kuma imanayaan waana ta bal suuradihii rasuulka ilaahay yidhi ruuxa doonaya inuu qiyaamada arko ama uu si wuxuu arkayaba arrintiisu ay noqota ha aqriya ida shamsu kuwirat iyo ida samaan fadarat iyo ida samaan shaqat waa isbedeladaa kuba imanaya ama samooyin ha noqota ama dhul haba noqotee waa taa ilaahay kuba warramay waana inoo dambaysaa yowma tubadalu اlardu gayra اlardi wاsamaawaatu bal aayaddaas iyo rasuulka ilaahay su-aal la weydiiyo taa kuba tacalluqsana in sha allahu bal way inoo iman doontaa inagamaba dheera bal waxa weeyaan un horta dhulkan iyo cirkan iyo sidaan ma ahaanayaan isbedel baa ku iman samooyinkan sida qur-aankana inoogu sugan xadiidka inoogu sugan ilaahay waa duubayaaba iyadoo ay ka horeyso cadceedeed iyo dayaxeed iyo waxaan oo dildilaacaya daadanaya iyadna ay dildilaacayso dhulkana isagana waa la burburin doonaa buuraheedii iyo waana laysku simi doonaa marka dambena dee waaba kan qur-aanka xadiidka uu inooguba suganyay iyadoo ilaahay duubaya iyadana soo ururinayo waxaana inoo iman doontay in lababa bedelayo bedelkaasi ama sifadiisa ha noqoto say bacd alculamaa yidhaahaan ama guud ahaanba dhul aan kan ahaynba xisaabta ha kuba dhacdee laba bedelayo bal waa umuuraha dambeeya geybka ah madaahirta qiyaamada kaba mida aan rumaysanahay kayfiyadeeda iyada taas iyada ma garanayo siday waxyaalahani u dhacayaan oo taalisma weydiinayo ee waxa weeye laakiin isbeddelkaa weyn baa ku imanaya caalamkii sare iyo caalamkii hooseba waxaa kaba midna samooyinkii in ilaahay duubayo dhulkii iyadana saas oo kale ay kuba imanayso u odhanayana dee waxa weeyaan ana almaliku ayna aljabaaruun ayna almutakabiruun dee taas cid jawaabaysaana ma jirto jawaabtu waxay noqon uun marka ilaahay idhaha liman ilmulku lyowma lilahi lwaaxid alqahaar bal taas baa iyada inooguba sugan alfaadaha marka la eego qabdiga iyo markaa dayiga iyo akhdiga iyo dhammaanna macno keliyun bay leeyihiin oo kolley arrintu ay isu soo wada urureyso wixii in laba kor yeelo la suuriyo oo la bedelo oo bal markaa inta laysu geeyo iyagii la ururiyo lana bedelo taas bay adigu arrintu uu noqonayaanba weeye amaa xaggan rasuulka ilaahay qabdigan iyo basigan waxaan leenahay waa sheegii maqbuudka maha kayfiyadii qabdiga ilaahay iyo basigiisaas ma aha ee waa shaygan maqbuudka ah shaygan mabsuudka ah ayuunba ishaare iyo tamhiil uba ahayd ee wax kale maaha baabu ibtidaai اkhalqi wa khalqi aadama calayhi الsalaam bal abuurka imaka waxaan ka hadlaynoo imaka taa hore ahayd bal marka dambe waxyaalahan aynu arkayna makhluuqaadka xaaladoodu siday noqonaya imika waa siday ku bilaabmeen waa bilowgii iyo waktiyadii ay bilaabmeen iyo nebi aadam abuurkiisa xadiid baa inooguba imanaya kitaabkeennan un kuma sugan kutubta lixda kalena aan kuma sugnayn oo muslim la gooni noqday ayaa baabka inooguba imanaya imaam axmed alaba wadaagsadee wuxuu uhi muslim xadaثanii suraj bnu yunusa wahaarun bnu cabdillaahi qaala xadaثanaa xajaaj bnu muxamedi qال قال بن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن الرافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال أنه قال بل xadيiثka سندkiisa kolley nin baa cصب caawa اسماعيل بن أمية iyo de waa nin kolley kitaabkeenan kusoo noqnoqda ee ninka cصبeen sheegaya waa أyوب بن khالد ninkaa la idhaaho kitaabka mسلمna xadيiثkan unbu ku leeyaha wax kaluu ku leeyahay maba jirto أyوب بن khالد بن صفوان kolley waana nin anصاara weeye oo dee asalkiisu waa reer madiina walow markii dambe belaad aada ugaba fog uu degay adigu waa nin ansaara waxaa kaloo laba yidhaha ayub ibnu khalid ibn abi ayub alansaari taasna waa u yimaada abu ayub alansaarina aabihii muu dhaline hooyadii buu dhalay oo waa awowgii hooyo oo markaa waa loo nisbeeyaano waa ayub ibnu khalid ibn abi ayubna waa la yidhaha sidoo xaafid yidhaah laakiin hooyadii ayuu aabaheed ahaa ama awowgii hooye ayuu noqonaya xaafid ibn xajar ninkan wuxuu kaba cabirayay fiihi linun min araabica waa cibaaradiisi waa nin debacsanaan ama dacfi kuba sugan yahay qolooyinkii atbaacu ama taabiciintiina ka mid weeye khaasatan yaryara walow dabaqa ay kaba dambayso bal markaa ninkii waxaan leenahay xadiidkan oo keliya ayaa muslim kaba wariyey wax kaluu ka wariyey maba jirto kitaabkeenna xadiidkan inoo soo socdana muslim cid la wadaagsato qolooyinkan usuusha aleh lixdii ma jirto laakiin waxaa la wadaagsaday imaam axmed ayaa isaguna xajaaj kaba wariyey xajaajka nik ninka ee muslim sheekhadiisa unu sheekhaa ayuu imaam axmed kaba wariyey bal xadiidkana waan arki doonaa wuxuu yahay waan arki doonaayo waaba kan oo wuxuu yihi abu hurayra akhada rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu qabtay biyadii gacantayda faqaala wuxuu yihi khalaqa allahu caza wajala ilaahay wuxuu abuuray aturbata waa ciiddii waa dhulkii markaasoon waxyaalahan kale dhexdeeda lagu be abuuray aanu ka mid ahayn waa ciiddii buu abuuray yooma sabti maalin sabti wakhalaqa wuxuu abuuray fiihaa ardada dhexdeedii aljibaala buurihii yowma alaxadi maalin axadeed buu abuuray wakhalaqa shajara dhartiina waa abuuray yowma alisayni maalin isniineed wakhalaqa almakruuha waa wixii la nacayey makruuhii oo wuxuu qordobi isagu yidhaaho kuba fasiraaba waa maa yukrahu mima yuhliku aw yu'limu waxa la karho ama wax halaaga ama wax xanuunjiya suntii buu kaba dhigay khashaashkii ama xasharaadkan dhulka iyo waxyaalahan mudiyaadkee sumtale iyaguna buu kaba dhigay xayawaanaadkii iyaguna dee mudirka ay wax dhibayeen bal waxyaalihii adigu makruuha ee laba nacaye taas buu yihi nin haabit ibnu qaasim la idhaaho kolley kitaab gariibka xadiidkaa leh ayaa malaa dariiqa kolley ma isagoo xadiidka wuxuu kuba wariyay waa tan ay halkana kolley sharaxa inooguma sugane wakhalaqa tiqna yowma hulasa halkan makruuh bedelkeeda atiqna tiqnina waxay kuba fasireen ama isagoo kuba fasiray wixii nolosha dadku ay kuba xasilaysay ama jawaahirtii dhulkii adigu dee dadka macaashkoodi iyo noloshoodi iyo waxyaalaha wixii qeyb kaba noqonaya wuxuu ugu hagaagaya inay wax kuba qabsanayeen taasoo imaam nawowi ay leeyihinna halkan dee waxba imanka laftigaasi hadduu sugnaado tanaafi kama dhexeeya labada noocba waqtigaasaa la wada abuurayba weeye bal khalaqa la way wakhalaqa nuura nuurkiina uu abuuray yowma alarbicaay maalin arbica ayuu nuurkii abuuray waa iftiinkii wuxuu kuba fasiraa oo kale qordobi halkan waa ajsaabta nuur kale sade cadceedi iyo dayaxi iyo xidigihii oo kale markaasuu leeyahy taasna waxay kulansanaysaa haddii kuwaa la abuuray inay samadii ku sugan yihiin iyaguye in samooyinkii markaa maalintaa la abuuray inay kawaakibtan waxay kuba sugan yihiin dee samooyinkii nuurkooduna dee waxaan markaa iyaga kaba imanayee dhulkii ama ufuqii iftiiminaya abuu noqonayaa bal taas buu la abuuray bal kolley xadiidka kalan baa inoo dambeeya nuurkii baa la abuuray malaa nusqooyinka muslim barhkoodna way soo naqliyeen riwaayaadna way soo naqliyeen haabit ibnu qaysna riwaayadiisa ibnu qaasimna riwaayadiisay dhacday khalaqa nuuna oo halkaa ra'da dambe uu nuun lagu bedelo oo nuuna nuunkuna waa alxut oo markaa malaa dee badihii iyo wixii kuba jiray ay noqonaye wahay leeyihinna waa dee suurtagal labadaba in la wada abuure bal nuurkiina maalin arbacaa la abuuray wabasa waa firdhiyeyo fiiha waa dhulka dhexdiisa dawaab daabooyinkii oo waxyaalaha dee korka dhulka socdo oo dhanba yowma alkhamiisi maalin khamiise wakhalaqa wuu abuuray aadama nebi aadam calayhi الsalaamu bacda alcasri salaadii casr dabadeed ama waktigan casarka dabadiye waa casarka un aakhirkiisii weeye intaana cadcaadu dhicin min yowmi اljumucati oo maalintii jumcada kaba mid ah fii aakhiri اkhalqi ay khalaqahu fii aakhiri اkhalqi wuxuu abuuray khalqiga aakhirkiisii oo makhluuqaadkii kale oo dhan markuu wada abuuray ayuu isaga abuuro khalqiga kale ka horeeyey isaga waa maalintii jumcada waa taa khamiistii dawaabtii wixii kalena way kaba sii horeeyeen fii aakhiri saacati min saacaat fii aakhiri saacati min saacaati اljumucati saacadtii ugu dambeysao saacaadka jumcada fii ma bayna alcasri ilى leyl adugu waa iska bayeenunoo dee saacadtii ugu dambeysao saacaadkii jumcada casarka marka la eega aakhirkiisa ilaa habeenkii uu gelayay waana saacaddan aynu hore dee ay axaadiidka qaar kuba timi kitaabka kuma sugna taasi inay maalinta jumcada saacatu ijaabadan kuba sugan waktiga la filaya inuu waktigaa yahay saacaddaa ugu dambaysaba yahay maalinta casar ee maalinta ay dhammaanayso haddaba saacadtii ugu dambaysa ee saacaadkaa casar maalinta jumcada waa casarka marka la eega qeybtiisa dambe ilaa habeenka ama cadcadda dhicitaankeeda laga gaadhayo intaas baa abuurkiisu ahaawe bal xadiidkanin kitaabkeennan muslim buu kuma sugan yahay kolley waa ta aan leenahayna kutubtan kale lixdaa kitaabna ama imaam la wadaagsaday ma jirto laakiin imaam axmed baa laba wariyey xadiidkana waxaa inoogu sugan abuurkii makhluuqaadka ama dhulka wixii ku tacalluqsanaa baan leenahay bal haddaanan nuur aan kama fasirin sidaa uu qurdubi kuba fasiray in toddobadii cishaba khalqi dhacay waa mid sabti laga bilaabay ilaa jumcadii oo khalqigii welibana khalqigaasi waa dhulkii wax kuba tacalluqsan oo intaa khalqigii dhulku sabtii laga bilaabo ilaa jumcadii ilaa khamiistii uu qaatay dee nebi aadamna markaa jumcadii la abuuray bal taasi waa ta inoogu sugan qur-aankana ilaa malaa dee lix meelood in ka badan ama taas ayaa waxaa ku yimi ilaahay subxaanahu watacaala dhulka iyo samadinka inuu abuuray lix isho u ku abuuray taasi waa dee aayaadka laga bilaaba caraf soo noqnoqda oo ilaahay inuu ilaa xadid laga soo gaadhayo inuu ilaahay dhulka iyo samooyinka lix isho uu kuba abuuray taasi waa mid waliba suuratu fusilat waxaa kuba yimi tafsiilka maalan abuurkaasi suu u dhacay oo ah dee inuu bal maalan dhulkan imika halkan dee khalqigan ayaamahan dhan qaatay in laba cisho ilaahay subxaanah watacaala uu kuba abuuray afartii kalena dee samooyinkii bay noqonayaana laba cisho uu kuba abuuray bal taas xadiidkana taasoo dee markaan eegno aayaadka qur-aanka daahirkan kaba faa'iideysanayno iyo xadiidkan kolley way kala duwan yihiin qolooyinka mufasiriinta kolley aayaadkaa markay fasirayaanna waxay ka dhigaan bidaayada khalqigu inay maalin axadeed ahayd dee ilaa jumcadii oo nebi aadam laga soo gaadhayey sabtidiina aan khalqiba dhicin oo haddii luqada carabeed la eego asabt macnaa sabatahu bimacnaa qadacahu waxalaqahu weeye bimacnaa alqadci oo dee abuur baan jirin bostan looguba magacaabe bal taaba weeyaan oo iyada tan markaa muslima soo saaro ninka aan sheegayana waa ninkan isagu kolley aan dee inooguba sugan ayub ibnu khaalid oo dee kitaabkeennan halkana kagaba sugan xadiidkana inoo warinaye aimo qaarkood waa sida bukhaari iyo cali ibnu madiniya rag kaloo xufaadi xadiidkan waxay kaba dhigaan inuu xadiidkani aanu marfuuc ahayn xadiidkani inuu yahay kalaam kacbulaxbaar leeyahay abu hurayrana kacbulaxbaar uu kaba wariye laakiin ruwaaddii xadiidka barhkooda waham ka dhacay inay tahay inay xadiidkii marfuuc kaba dhigeen ee xadiidkan inaanu marfuucba ahayn bal min riwaayati abi hurayrata can kacbi laxbaar uu yahay taas oo kale kolleyna waa nase bayhaqi oo kale kale hadalkan ibnu kasiir baa tafsiirkiisa suurata caraf uu kusoo qaadaa xadiidkan markuu qabanayay hadalkaasna uu soo qaadaa bayhaqina kitaabkiisana alasmaa wasifaat waa umuuro uu soo qaado dee bukhaari iyo cali ibnu madiniya rag kalena waa loo tiriya iyagoo le xadiidkani marfuuc maaha taasay kuma cileeyeen kolley dee aymo kaloo kaba dambeeyeyna waa qowlkooda oo dee ibnu taymiye oo kale isagana fataawihiisa kolley waa mujaradka toddobiya todo toddobiya tobnaadiye waa hadal buu ku leeyahy umuurahan oo bal waxay raajax yeelayaan qur-aanka naskiisii waa lix cisho bal qur-aanka naskiisii waa laba cisho abuurka dhulkoo dhami inuu dhacay taas oo kale abuurka dhulku inuu dhacay kolley de waa in walow dee aqwaadeedii iyo taasoo kalena malaa taqdiirkeeda laba ceshoo kaleba ay qaateen laakiin dee lixdan cesho khalqigu inaanu kuba dhammaan kalaamkaasna uu jiro bal waxay raajax yeelayaan xadiidkan inuu cilaysan yahay oo aanu marfuuc ahayne uu bal dee awen ruwaadii qaarkoodun ishtibaah kaba yimi ama waham kaba yimi uu yahay walow dee muslim uu taas yidhi culimada qaarkooda umuuro tawjiihiina jiraan oo kabadhiga dee jumcaha nebi aadam abuurkiisu dhacay inaanu de kuwaa la socona uu aada ugaba dambeeyo waqti kale ahayd oo lixdii abuurkeedii ay wada tahay lixdii aanay khilaafsanayn qur-aankii bal marka nuurkii eegnana oo sabooyinkii halkaa laba soo geliyo jumcahana jumco laga go-ye uu noqdo mar dambe ahoo dee iyagoo kuwaasi ay muddo dheer jireen makhluuqaa kalena jiray ilaahay subxaana watacaala nebi aadam uu mar dambe abuuray oo markaa jimcahani toddobada aanu laba socone lixdii un ay taabayiinoo culimada qaarkood sida ibnu xajar alhaytami iyo sharaxiisa uu hamsiyada ku leeyahay iyo bal tawjiih uu leeyahay waa jiraaye bal waxaan leenahay raggii xufaada ahaa xadiidkan barhkood taasay kuba cileeyeen de qur-aankii daahir naskiisna maha daahir mariye waa naskii qur-aankuna waa inu khalqigu lixisho ahaa bal dee markaasi lixdaa cishona samooyinkii iyo dhulkii abuurkoodu wada dhacay oo lixdaa cisho u wada dhacay umuurahan aan arkaynaana waa umuuro dhulkii un kuba tacalluqsan bal taasoo kale dee kale ibnu katiir iyo qolooyina waxay kaba dhigaan bidaayat lkhalqi inay axad ba ahayd ee axad kaba bilaabmaysa ina sabtida markaa abuur dhicine bal kalaamkaas baa jira dee ragga xufaadiina ay leeyihiin ama jaanibka ay raajax yeeleen dee qolooyin bal umuureer ku tawjiihiyena waa jiraaye laakiin xadiidka khaasatan sanadkiisana dee ninkaa ay aimadu ay leeyihiin ba dee ama kolley maqaal kuba sugan yahayna waa inoogu sugan yaho halkan kitaabkeena kagaba sugan aimada kalena cid loo wadaagsatay ma jirto ee bal waxaan ahayn imaam axmed qaala ibrahim ibrahim ba wuxuu yihi xadaثana اbistamiy huwa xusein بnu ciisa washl bnu camaari waibrahim bn binta xafsin wغayrhm an xajaaji bihada اxadiiث intani wax inoo soo korodhay maaha une horaan usoo arki jirnay ibrahim ibnu sufyaan abu isxaaq waa ninkii kitaabkeenan inoo soo wariyey muslim kaba soo wariyey muslimna kitaabka kaba warinayay ayaa tacliiqaad iyo asaaniid kolkol uu sanadkiisu yar caali noqdo dariiqii uu kitaabka uu ku warinaya dariiq kale intuu kuba wariyey oo ka caalisanna waynu soo aragnay marar kala duwan baan soo aragnay tanna waa tii oo ibraahim ibnu sufyaan horta xadiidka wuxuu ka wariyey waa can muslimin can surayj ibni yunusa wahaarun can xajaaj saa uu ku wariyey waa kitaabka sidii uu kuba warinayay laakiin sheekyo kale uu laba kulmay oo muslim la siman baa jira oo markaa dariiqana uu ka caalisan yahay dariiqii uu muslim kuba marayay oo waa maxay waa ninkan dereer bistam magaciisana uu sheegay iyo sahl ibnu camaar iyo ibraahim ibnu binti xafsin iyo qolooyin kale oo xadiidka xajaaj ugaba wariyey saa suraj ibnu yunus iyo haarun ibnu cabdillaahi ba ahay xajaaj ugaba wariyeen baa jira markaa dariiqan marka uu maro muslim buu la siman yahay oo muslim buu laba siman yahay sheekiisii buu laba sinaaday sanadkiisa waa intaa weeyaan waana in aynu dee hore usoo araragnay noocyadaas isaga kolkolna abu axmed aljuluudina waynu soo aragno saa isaguna yeela laakiin isagaa badan weeye babun fi lbacti wanushuur wallah subxaana watacaala ala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk allahuma zidna walaa tanqusna akrim